Kulankan oo looga hadlayay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen bulshada iyo maamulka degmada Gubadley ee gobolka Banaadir waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socda maamulka gobolka Banaadir iyo hoggaanka degmadaasi qaybaha kala duwan ee bulshada iyo kooxaha fanka oo halkaasi kaalmo suugaaneed oo kala duwan kusoo bandhigay ugu horreyn mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Gubadley iyo madaxdii gobolka Banaadir ee ka qayb gashay ayaa goobta hadallo ka jeediyey fanku waa gacan ku hayn macallimiintiinna iyo adiguba isku duubnaada maamulka degmadana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa oo xafladdan quruxda badan caawa noo soo agaasimay iyo cid walba oo ka qayb qaadatayna oo mahadcelinaynaa waxaan leenahay reer gubadley horumar iyo barwaaqo iyo basbash baan idiin rajaynaynaa haddee xamar tusaalaa u tihiin amniga iyo kala dambaynta iyo nidaamka iyo horumarka intaba tusaalaa u tihiin marka dhallinyarada qof walba inaad mas-uul saartaan degmadan aa quruxsano cid cid kale ma lahan qof walba mas-uuliyaddiisa kolley hadda degmooyinka waxaa lagu soo kordhiyay ii sheeg in degmo walba la qurxiyo nadaafadeeda iyo wax walba laga qurxiyo qof walbana markuu ii sheeg si isxilqaam ee oo u shaqeeyo wax walba way halaagi doonaan caawa waxaan joognaa caawo cawa oo farxad badan caawa waxa oo maxaytoon aan fiirsanayna waa fankii degmada oo intaas soo istaajay gudoomiyeyna degmada oo sharaf kale qeyra laha siiyo waa ku mahadsan yahay waxaan leeyahay dhallinyaradu haddii ay hesho madadaalo waxay ka mid tahay horumarka dalka ayay ka mid tahay caqabadaha maanta jira ma jiri lahayn haddii ay heli lahaayeen dhallinyarada waxyaabaha ay ku madadaalaan si aad ogtihiin dowladii hore ee waddanka ay soo mareen waa waxaa lalahaa jira tiyaatarka dhallinyarada iyo duqooy intaba wakhtiyada ay fasaxa leeyihiin ama ay jadwalka wakhtiga ay qaataan waxay aadi jireen tiyaatarka maantana waxaan ka rabnaa degmooyinka ayagana sidaan oo kale inay ka muujiyaan ugu dambeynna maxamed nuur kaalibey guddoomiyaha degmada gubadley ee gobolka banaadir ayaa waxa uu ka hadlay amniga iyo horumarka ka jira degmada cusub ee gubadley dadka hibofaneed kale ee degmada deggan dhammaantood waxaan rabnaa inaan soo saarno qof walba oo dhallinyaro ah ee hibofaneed leh annagana waxaan la garab istaagsannahay inaan soo saarno oo macallimiinta iyo qayb walba ka caawinno oo halkaanu ay noqoto hoyga fanka inay noqoto rabnaa ay ka soo baxaan fanaaniin aad u fara badan caawada maadaama aan aragnay dhallinyaradii xaafadda iyo macallinkii inay wacdaro halkan ka dhigeen waxaad ogaataan qof walba waxa uu meel fiican ka gaari karo oo uu horumar ka samayn karo waa waxa uu jecel yaha oo hubbigiisa kulankan ayaa waxa uu ka mid yahay kuwa looga shaqaynayo isdhexgalka bulshada iyo sidii loo horumarin lahaa wada shaqaynta maamulka iyo bulshada degmadaasi gubadley ee gobolka banaadir